waa mid ka mid ah isdaaraadka shaahid ee ay baahiso muasasada almalaaxim garabka warbaahineed ee mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab kaasoo ah muuqaal kooban oo soconaya muddo toddoba daqiiqa ah islamarkaana lagu soo bandhigaya dhinac ka mid ah xaqiiqda wixii ka dhacay dalka suuriya isdaarkan kooban wuxuu qeybaha hore soo bandhigaya sidii sannado ka hor ahaa waaqicii muslimiinta suuriya oo dhibaatooyin iyo jaraa'im kala duwan oo cudwaani ah kala kulmayay maamulkii ay rideen kacdoon wadayaasha ee bashaar al asad wuxuu ugu horreyn milicsanayaa isdultaagna ku sameynaya kacdoonkii labadi kun kow iyo tobanka ay sameeyeen muslimiinta suuriya ee hadafkoodu ahaa in la rido nidaamkii bashaar balse aan u dhicin sidii loo qorsheeyey wuxuu isdaarku shaaca ka qaadaya in ka hor dhicitaankii bashaar afar iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay uu allah ummadda mar kale ka hor fadeexeeyey nidaamyada shisheeye ee mar weliba fagaarayaasha la taagan inay u doodaan wax lagu sheego xuquuqda aadanaha intaasi kadib ayuu soo bandhigaya muuqaalka almalaaxim qayb ka mid ah duqeymihii iyo weeraradii cadowtooye ee nidaamkii bashaar al asad ku xasuuqay muslimiinta dalkaasi intii lagu gudi jiray afar iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay ka hor intii aan la ridin nidaamkii sanadkii lasoo dhaafay labada kun afar iyo labaatanka دمر وفجر ونشر الخراب في البلاد
انظروا يا أسرى رجعوا باستقبالنا
هذا طفل هذا طفل ما ذنب هذا الطفل ان يقصى ان يقصى في هذه المواد ما ذنب هذا الطفل
muuqaalka ayaa lagu sheegayaa in afar iyo tobankii sano xasuuqyo joogta ay socdeen dhammaan hay-adaha sheegtay inay ilaaliyaan xuquuqda aadanaha sida waxa ay ugu yeeraan xuquuqda carruurta kuwa aqaliyaadka iyo sidoo kale xorriyadda hadalka ay sheeda ka daawanayeen waxa ka dhacayay suuriya dhanka kale muddadaasi wuxuu bashaar noocyada hubka halista u adeegsanayay beegsiga rayidka isaga oo raacaya kana badinaya aabihiis oo isna gobodfalo kala duwan oo ka dhana dadka muslimiinta ka geystay dalkaasi bashaar ayaana ku socday dhabihii aabihiisa xaafid si uu u waariyo taariikhda madow ee qoyskaasi hase ahaatee muddadaasi uu bashaar dulaysanayay shacabka burburinayay dhismayaasha fasaadkana uu sii xoojinayay ma jirin cid kala xisaabtanta falalkaas guracan waxaana keliya waaqican falcelintiisa ka howlanaa laba koox oo qura waxay kala ahaayeen koox usoo degdegta in bashaar ku bogaadiso cudwaanka ka dhanka ah ee shacabka kuna garab taagna si uu u ciribtiro muslimiinta taasoo uga hambaliyeynaysay uguna ammaanaysay shirarka sida kulankii ugu dambeeyey ee ka dhacay riyaad kaasoo uu martigelinayay ibnu salmaan oo ah dhaxal sugaha sacuudiga kooxda kale waxay ahayd koox diyaarsanaysay diyaaradaha daroniska ee loo yaqaano shaaheen ee ay ku bartilmaamaysanaysay maleeshiyaadka bashaar una soo birtumanaysay sidii usoo afjari lahayd xukunka nidaamkaasi ee qaatay wax ka badan konton sano sidoo kalena usoo xureeyaan maxaabiista una difaacaan mustadacafiinta فكان الرصاص والقذائف والمتفجرات أبلغ من الخطب والمؤتمرات فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين هزم الله الطاغية بشار ونصر المجاهدين وأجاب دعوة المظلومين ونصر الله أهل الإسلام على أهل الكفر بكل طوائفهم ونحلهم وتحرر الرجال والنساء والأطفال بعد أن سلبهم بشار حقوقهم وكرامتهم واستنشق شعب سوريا عبير الحرية واستبشر بحكم الإسلام qeybaha dhexe wuxuu isdaarkani tilmaamayaa in kadib isbedeladii ka dhacay suuriya ay mar kale reer galbeedku isku dayayaan inay daboolaan xaqiiqda aan daha saarneen ee wixii ka dhacay suuriya weliba iyaga oo ku dhawaaqaya isla xuquuqdii ay shalay sheeganayeen in ay difaac u yihiin balse la arkay xaqiiqdeeda أرادوا طمس نور شمس الحقائق بشبهات الشياطين ولن تخفى إلا على من به رمد
وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون علمانية علمانية علمانية
sheekh saami al cureydi oo ka mid ah culimmada saaxada jihaadka ee dhulka shaam ee kasoo muuqanaya isdaarkan ayaa sheegay in cilmaaniyadu aysan ahayn waxa ay hubka u qaateen ee muddada dheer ay halganka uga jireen wuxuu sidoo kale muslimiinta shaam ku booriyey shareecada iyo isku xukunkeeda taa beddelkeedana wuxuu uga baaqay inay iska diidaan xukunka baatilka ee ka hor imaanaya shareecada islaamka نقول اننا لن نقبل لن نقبل بأي waxaan si cad u sheegaynaa in aan aqbali doonin nidaam aanu xukunkiisu ahayn shareecada islaamka waxay doonto ha nagu qaadato ama siday doonto ha isku rogto xaaladda annagu waxaan leenahay laba khiyaar oo ah in ayna xukunto shareecada islaamka ama allah dartii la inoo dilo waxaana hadalkan u leenahay si cad oo aan cidna ka dahsooneen waana sida ay tahay in uu kor ugu qaado mujaahid kasta waa in aan caddayno go'aankaasi oo ah in aan shareecada ku noolaanno ama aan shahiidno waa laba mid ka mid ah in guul la helo oo shareecada islaamka ay taliso ama in naloo dilo si aan shareecada islaamka u dhaqangelino annagu walaalayaal hubka uma aanan qaadin sidii aan u ridi lahayn daaquud nusayri ah oo mujrim ah si booskiisa uu u bedelo daaquud kale oo calmaani ah oo xun تحكيم الشريعة فنحن ما حملنا السلاح إخواني نحن ما حملنا السلاح ليزول طاغوت نصيري مجرم ليحل مكانه طاغوت علماني خبيث
وإن كان شعب سوريا أسقط طاغيته فهناك شعوب لا زالت تقمع من طغاتها وحتما ستسقطهم ولو بعد حين وإن تحرر صيدنايا سوريا فهناك صيدنايا غوانتنامو والسعودية ومصر والإمارات وغيرها قريبا ستتحرر بإذن الله
waxaa ku xiga oo daqiiqadaha dambe lagu arkaya muuqaalka ciidamo ka tirsan mujaahidiinta ka howlgala bariga afrika gaar ahaan raggii kasoo qalinjibiyey mucaskarkii rabiici ibnu caamir kuwaas oo lagu lifaaqay aayadda saddex iyo labaatanaad ee suuratulmaa-ida قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين sheekh qaasim alreymi oo ahaa amiirkii hore ee mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ayaa gebagabada muuqaalka cusub ee muwaasasada almalaaxim lagu arkaya isagoo la hadlaya muslimiinta kulana dardaarmaya inay jihaadka u nafiiraan si ay u helaan xalka dhibaatada ku habsatay ummadda ee weli laga bixi la'yahay
أمتنا المسلمة إن الجهاد هو الحل والمخرج ummaddeena muslimka ah ogaada jihaadku waa xalka keliya ee looga badbaadi karo dulliga xalku wuxuu ku jiraa jihaadka xalku wuxuu ku jiraa in islaamka loo laabto allah baan ku dhaartee xalku kuma jiro dimuqraadiyadda calmaaniyadda ama ku tiirsanaanta kuwa daalimiinta ah allah subxaanahu wa tacaala waxa uu furay albaabkan weyn oo ka mid ah albaabada jannada waana sidoo kale albaab murugta iyo culeyska uu dadka uga qaado waxaadna maanta ogaataan in allah uu dushiina yeelay waajibkaas allah baan ku dhaartaye waa mid ka mid ah naxariista alle uu siiye addoommadiisa ee rabbigiina niyadda u wanaajiya dagaalkaad dagaalamaysaan ha ahaado mid diinta alle ku saryeelaysaan alle baan saddex jeer ku dhaartaye cadaaladda iyo xurriyadda kuma helaysaan ilaa jihaadka mooye xuquuqda kuma helaysaan oo midkiin naftiisa maalkiisa iyo cirdigiisa kuma aamin noqonayo ilaa jihaadka mooye ولن تجدوا الحقوق إلا به ولن يأمن أحدكم على نفسه وماله وعرضه وأرضه إلا فيه